galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha abriilna ay tahay toddobiytobansanadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare antony albanisi oo difaacay sida uu u maaraynayo amniga qaranka kadib markii su-aale laga weydiiyey xiriirka u dhexeeya ruushka iyo indonesiya saadaasha kobaca dhaqaalaha caalamka oo hoos loo dhigay kadib canshuurihii uu donald trump ku soo rogay badeecadaha dalkiisa la geeyo ra-isul wasaare antony albanisi ayaa mar kale diiday inuu ka jawaabo su-aalo ku saabsan markaa dowladdiisu ay ogaatay in ruushka uu doonayo inuu saldhig militari oo ciidanka cirka ka samaysto gobolka babwa ee dalka indonesiya tan ayaa imanaysa kadib markii hogaamiyaha mucaaradka peter dutton uu aqbalay ama ogolaaday inuu khalad sameeyey markuu sheegay in madaxweynaha indonesiya uu si babliga arintaasi uga hadlay indonesiya ayaa markaas kadib waxa ay ka ballanqaaday dowladda australia inaysan jirin wax qorsha oo loogu ogolaanayo ruushku inuu saldhig ciidan cira ku yeesho dalkooda laakiin dalka ruushka ayaan iyagu xaqiijin in wadahadal dhanka amniga uu dhex maray iyaga iyo indonesiya darownada ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa laba qof waxa ay ku dileen koonfur bari dalka ukraine ugu yaraan lix iyo toban qofna waa ay ku dhaawaceen weerarkaas ay ka qayb qaateen darownada aada u badan ayaa lagu garaacay magaalada denibrow iyadoo wararku ay sheegayaan in haweenay dhallinyaraa iyo haweenay da-a ay dhinteen halka saddex caruurana ay ka mid yihiin dhaawacyada oo uu ku jiro ilmo aada u yar duqa magaalada denibrio bori vilatof ayaa muuqaal uu ku qaybiyey baraha bulshada waxa uu muujinayaa dhismayaal khasaare soo gaaray iyo burbur ka dhashay weerarkaasi magaalada denibrow dhacdadan ayaa daba socotay markii caalamka oo dhan uu cambaareeyey weerar hore uu ruushka ugu qaaday magaalada suumi dhammaadkii toddobaadkan weerarkaas oo soddon iyo shan qof ay ku dhinteen dad ka badan boqolna ay ku dhaawacmeen maamulka trump ayaa dacweynaya ayaa la yidhi gobolka maine kadib markii gobolkaasi uu diiday inuu raaco awaamiirtii federaalka oo ay ku doonayeen in laga joojiyo cayaartooyda dadka transka ah oo ah dadka dad jinsigoodii iska beddelay inay ka qayb qaataan cayaaraha gabdhaha iyo kuwa haweenka gudoomiyaha gobolka maine janet mills ayaa sheegtay in gobolkeedu uu raacayo shuruucda federaalka ee mamnuucaya in dadka laga takooro waxbarashada iyadoo lagu salaynayo qofka jinsigiisa waxaana lasoo sheegayaa inay jiraan warar kale oo ku saabsan in gobolada minnesota iyo california laftigooduna ay wajahayaan dacwooyin federaalka uga imanaya hay-adda ganacsiga adduunka ee w t o loo soo gaabiya ayaa sheegtay in canshuuraha uu badeecadaha kusoo rogay donald trump ay ku qanciyeen inay markaasi hoos u dhigaan kobicii la saadaalinayay ee dhaqaalaha caalamka warbixin cusub oo w t o kasoo baxday ayaa saadaalinaysa in hal dhibic shan boqolkiiba ay dhici karto in dhaqaalaha caalamku uu hoos u dhaco haddii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku adkaysto canshuurahaasi aad u ad adag ee uu ku soo rogay badeecadaha dalkiisa dalalka kale ay geeyaan maadaama ayay w t o tiri ay jiraan hubanti la-aan ballaaran oo ka dhalanaysa arrimahaasi horey ayay w t o waxay u saadaalisay in dhaqaalaha caalamku uu sii kobci doono madaxa w t o ralf osa ayaa sheegtay in hoosu dhaca la saadaalinayo uu si gaara aad u saameyn doono waqooyiga ameerika madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday inuu la dagaalami doono waxa uu u arko eex ka dhan ah dadka masiixiyiinta ee loogu geysto iskuullada maer trump ayaa xafladda ciidda easterka ku aadan oo markaasi la tukanayo waxa uu la yeeshay boqol hogaamiyaal masiixiyiina xafladdaasi oo ka dhacday aqalka caad saadaasha hawada berita magaalada melbourne inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo sideed sydney inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo shan halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo afar senti oo doolarka maraykanka ah